dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay
kulan wacan oo wanaagsan meel walba joogtaan isi kastoo maqalkiin idiin soo gaariyaba ku soo dhowaada barnaamijka xulashada wareysida xilli kastaoo kalaad maqashaan marka laga reebo habeenniba jimcaha magaciidina dhegaysta sunna waa jamaaca alitixaad alwuxda alaslaax altabliiq al-shabaab telefon jadiid alushiiq majmac lislaam alansaaru sunna xisbulislaam suufiya sanatariya qaadiriya saalixiya axmediya sayliciya iyo qaar kalona hadda aanan tirin karin kuwanay daba soconayaan ama ay seer leeyihiin sidiqayaan waxay faraan waxay ku sifoobayaan samuudiya waa nakruud safkii reer qoomaluud fircoon silicii ku dhacay halkiibay saarayn ilaahan saatir baa isagu samir iyo dulqaad la sugaya oo eegayee waxa ay dad samaynayaan dhulkaa lala simi lahaa subxaankaanu maganun haddii kale waxaad lama tihiin ss d f snm unc sbm ssnm unccb
diintan idinku dharshiyo allihii daa'imka ahaye dib u taliya yaan layna odhan wadirki baaye dib u taliya yaynaan ka noqon dayro admigae dib u taliya yaan layna odhan wadaban jirine mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa axad isna ay soo gelayso taariikhda ku aasaysan tahay tobanka bisha koob iyo tobnaad ee nofembar sannada labaatan toban iyo sagaal waxyaabaha caqab barnaamijka aan ku soo qaadan waxaa qayb ka noqon doona xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo in ka badan laba sac ku xanaamnaa garoonka idaacadda muqdisho waxaa u suurta gashay inay gaaraan magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle waxaa halkaasi ay la kulmeen qaar ka mid bulshada halkaasi ku nool iyo dadka ka barakacay fatahaadda webiga shabeelle dib waxay uga laabteen muqdisho weerarkii ugu culusaa ayay ku qaadeen dowladda federaalk soomaaliya faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kalcaga barnaamijka ku dhegaysta doonteen waxaa qayb ka noqon doona ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali khiir ayaa waddanka faransiiska uga qaybgelaya kulan sanadeed madasha nabadda ee baariso halkaasi ka dhici doona faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa waxyaabaha kalcawa barnaamijka ku dhegaysta doonteen waxaa qayb ka noqon doona guddiga diyaarinta sharciga doorashooyinka qaranka iyo kan madaxa baranaya doorashooyinka ayaa ku kulmay muqdisho qodobo ku saabsan arrimaha doorashooyinka qaranka ayaa ka wada hadleen faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan ayaan idiin soo gudbi doona waxyaabaha kalcawa barnaamijka ku dhegaysta doonteen waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalk soomaaliya ayaa soo bandhigtay dalalka deymaha ugu badan kule waddanka soomaaliya ayaan idiin soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijka ku dhegaysta doonteen xubinta aad ku xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijka waxaa ku dhegaysta doonteen heystaan somalay garadlay garashada kalliitay bigeeda oo xura gumaysiga ka jeceley somalay somalay somalay kantaagaro
tibinta iyo diyaarinta barnaamijkan anigu xasana saaxiibkay cumar raxmed ibraahim suxeefe iyo barnaamijka caawada farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab kulanaasanlena saaxiibil kusoo dhawo barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa magaalada caasimadda ah ee muqdisho wafdi hogaaminaya sheekh shariif sheekh axmed oo ah hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran oo doonayay in maanta ay soo gaareen magaalada balweyn ee gobolka hiiraan ayaa in ka badan laba sac waxaa lagu xanibay garoonka diyaaradaha cadcaddo ee muqdisho waxayna doonayeen inay gaareen magaalada balweyn ee gobolka hiiraan hirshabeelle halkaasi oo gaarsiin gargaar ay ugu talagaleen ee dadka ku barakacay fatahaadda webiga shabeelle uu ka sameeyey magaalada balweyn ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle saacado kadib waxaa u suurta gashay inay u dhoofaan balweyn waxaana sidoo kale lagu wargelshay in garoonka diyaaradaha balweyn ay biijeefaan suurtagalna aysan ahaan diyaaradda ay wataan in ka tagto balweyne garoonkeeda dib waxaay ugu laabteen muqdisho mar labaad ay soo laabtay diyaaradda saarne waxaana si nabada ay ku cagdhigatay garoonka diyaaradaha magaalada balweyn ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle saacado ay ku sugnaayeen balweyn oo kulmay la qaateen qeybaha kalduun ee bulshada balweyn iyo sidoo kale dadkii barakacyaasha ay ku dhawaatay sanaaduleedka magaalada balweyne ee gobolka hiiraan hirshabeelle waxay dib ugu laabteen muqdisho waxayna caaway shir jiraad ee warbaahinta ugu qabtay muqdisho ay ku weerareen dowladda federaalka waxayna sheegeen in dowladda federaalka soomaaliya dhibaato kastoo waddan ka dhacda ayadoo qayb ay ka tahay sheekh sharaef rag axmed oo ahaa madaxnihii hore ee soomaaliya ayaa eedamo kulul u jeeshay dowladda federaalka soomaaliya wuxuuna sheegeen maanta amarkooda lagu xayiray garoonka diyaaradaha cadacadda ee muqdisho waxa uu sheegay inaysan u dulqaadan doonin ficilada ay madaxda dowladda federaalka ku kacayaan kuwaas uu carabaabay caburunta shacabka iyo madaxdii hore ee dalka islamarkaasna ay qaadi doonaan tillaabo ku habboon haddii aysan sidaani wax isku bedelin xilliga kooban aad isku wargaarsiiseen oo aanu arkayno taageero maxaa taageeraysiin waxaa taageeraysiin wax hadda aad sheegayseen xorriyadda muwaatinku waa waa xaq dastuuri ah waxa adduunka ugu fiican oo bani aadam oo ka shaqeeya waxa waa inuu ama xorriyaddiis ama xorriyad qof kale oo la handadaaya uu xaqiijiyo inay inaan inaan la handadin umadaha hore u marana taasay hore ugu mareen aniga waxaan aaminsanahay dowladnimada halkaasi ka bilaabata asaas ahaan dadku inay xorriyaddooda doontaan ku dheganaadaan qof kasta oo la dulmaaya inay ka hortagaan marka qof kastaoo isku daya inuu awoodda dowladnimo u adeegsado inuu ku cadaadiyo muwaatinka waa in laga hortago waa mabda asaasi ah oo qof walba soomaaliya khuseeya annaga hadda waa iswimaa karnaa waa hadli karnaa laakiin dadka aan hadlayna annaga nafteena kale uma hadlayna waxaan hadlaynaa qof kastoo soomaaliya aan hadlayna waxaa laydiin sheegay waa maqlayseen annaga safarkeennu wuxuu ku aadanaay gurmud lacagihii la arooriyey in la geeyo hiiraan qofkii marka maskaxdiisa ay ku jirta kismaayo markii la aadayay siyaasadaa loo aadayay tanna siyaasadaa loogu socday kismaayo siyaasadaa loo aada saxay ahayd laakiin beledweyne siyaasad looma aada taas macnaheedu waxaa waaye dowladdeennu ma fahamsana wixii loo dooro ma fahamsana sharciga lagu doortay diyaar umaa xuquuqda muwaadinka soomaalida lagu aaminaya inay ilaali waa lay fahmaan umalayna hadday intay istaagto dadkaas gargaarkii u baahan ay gaarsii lahaayeen waxaan dhihi lahayn alf shukur waa mahadsantihiin shaqadii nagala rabaa qabateen baska joogi lahayn laakiin meeshii waxna ma geynayno baahideeda kuma filnin intaan baxno biyo lugaha gashan aan soo noqonaynaa sawir aan iska soo qaadaynaa qofkii aadaayana ma aadi karo aniga sideedaba siyaasadda saraaxadan ka aqaano been kama aqaano madaxweynaha sacuudkugu warbixiyey waxaa la tegay hal saac oo subaxnimo waxaa laga baxay shan saac iyo googo intaas mar walba qiso cusubaa nolo alifaya marka ugu daraad waxay ahaada war garoonkii biyaa galcanaya maba lagu degi karaba waxaan dhahna war garoonka annaga dalkaanaan degannaha waan naqaanaa biyo kama jiraan waxa nala qaado waana la geeyey meesha astakfirullah nalama geyna dhexal nagala soo celiyey markaan beledweyne kor tagnay oo garoonkii aan aragnay waa soo kala jiirayay baalak xamar markaan ku soo dhownahay yaa bailotkii waxuu la dooday madaxweyne xasan sheekh waxau dhaha madaxweyne garoonka waa qoyan yahay dhinac dhanaa qoyan laguma degi karo niyo waxaana ay tusaysa wixii eeraboorka loogu tusuwa waxba kama jiraane waa idin celinaana dhe oo idinma wada meesha ninkii maskaxdiis waa isbedeshay xiriirow samey isla markii diyaarad military oo diyaaradda annaga aan wadana markay ugu yartaa laba marka culus oo dalka etoobiya laga leeyaha ka degta bayloodku waa maqlaayay waa kala jiiray waa nageey markaa meesha tagnay eeraboorka sida laydin sheega eeraboor laga gabaysi karo ah yacni laga booraysan karo qofkaan biyahaysan beenta intaas la eg inay madaxda dowladda ku mashquusho oo dadka ku mashquusho oo annaga intaas nagu rafaadiso runtii waxay nala noqoto waxaan waxaan waxaan fiicnayn marka dareenkayga markaa idinla wadaago aniga wax fiicanaan u ark sababtan waxaa dadka soomaalida waa dad baariyaala waa dad fudud ay fududdahay inay ku aaminaan dowladdu mar walba tilaab kastay qaado waxaa imaanaya wax looga aamin baxo annaga laftigaana dad waaweynaana hadda macnaha hadda maanta waxaan soo xaqiijinay garoonka wixii laga sheegaya inay been ahaayeen dadka reer beledweyne waxay ogyihiin garoonkeeda inaan biyo fadhin adinka hadda warbixina qaadanaysiin dowladdu inaysan awood u lahayn annaga mucaarad waana laakiin mucaarad wax dhisaayaan maxaan wax ku dhisaynaa sharci qoryamaan ugu aragteen aniga xas shaqoon wadanaa maya weligeen miya aydan kala hadalna dowladda hala dumiyo maya annaga waxaan leenahay sharciga hala ilaaliyo dowladnimadu waa sharciya sharciga hala ilaaliyo waxa ugu horreeyana xurriyatu lmuwaatin dowlad kasta oo ku soo shaqaysa digtaatoriya masiirkooda waxay ahayd baaba iyo burbur taariikh xunayna ka tagta teennii shalay aheedaana ugu horraysa soddon sanoo dagaal sokeeyahay nooga tagta oo weli xalila'naha macquul ma taha hadda in haddana dib aan u bilaawno sheekada ku celin mararka qaar waxaa isleeda soomaalidu nin kastaba wuxuu rabaa inuu maxamed siyaad barre noqdo war caqli ma aha taas maxamed siyaad barre maanta haddii la soo celiso wuxuu ku khasbanaya soo u fikri jiray ka duwan inuu u fikro waa ku khasbanya marka caqliyadaas waxaa loo baahan in la iska dhigo dadkaanu waa dad sharci waa dad dowladnimo waa dad raba nidaam iyo kala dambayn iyo is-ixtiraam taasaa loo baahan in lagu shaqeeyo dowladduna waa cidda ugu horraysa oo laga rabo inay sharciga ixtiraamno marka runtii arrintaa waxay nagu bixinaysaa inaan u istaagno u foojignaano tilaab kastoo la qaadayo dalkan dowladnimadiisa waxaa loo soo maray duruuf adag dhibaatooyin fara badan dad badanaa u dhintay kuwa badanaa u dhaawacmay maanta ragaa waxay rabaan ka sameynaa xataa yacni xataa natiijo kama fikiraan garoonka diyaaradda dadka haddii laga celiyay maxaa dhici kara xataa isma weydiinayaan dalkan dadka qoryihii waa haystaa weli xanuunka waa hayaa cadaalad darada waa dul saaran tahay albaabadu waa xiran yihiin jid la mari kara ma jiro haddaa qofka ceejiso maxaa ka imaanaysa oo inaas weydiisad ma wada caqli leedahay marka runtii waxaa muuqanaysa yacni qofka caadiga ah oo normalka caqligu inuu ka hooseeyo caqliga dowladda I'm sorry to say that qofka caaqil qofka caadiga ah oo normalka Soomaaliga caqligu waa ka hooseeya dowladdan waxaa laga rabaa inay dadka dhan ka horeyso oo institutionadeeda u adeegsato waxa ugu fiican ay samayn karto waxaa la rabaa inay bareeraan oo ay dhahaan go'aankaas annagaa soo saarnay siyaasi waay laakiin inaa adeegsatay wiilal masaakiin oo soo shaqo tegay oo reerkooda u soo shaqo tegay waa nasiib daxo haddana madaxdii qaar ka mid ay handadaan oo ay dhahaan tillaabaa laga qaada oo maxaa tillaabo uga qaadaysaa adaa dembi- adaa dembiile ah qofkan waa shaqaystaa waxaa siisa shati oo ku oo ku duulo shuruudihii oo soo buuxiyey waa ganacsanaa waqtigiisii yaa cuntay madax wareeraa ku riday garoonkii markuu tagana biyo kuma jiraan Waa- marka yaa dambiila yaa dambiila aniga waxaan qabaa shirkaddu inay dacwataan qabaa aniga mush dowladda inay dacwaaso shirkaddu inay dacwataan qabaa oo dacwo ku furto civil aviationka iyo dowladda sida saxdaa taas waa madashaan waxay u taagan tahay xuquuqda muwaadiniinta Soomaaliyeed ee aan hadli karin ee la dulminayo maalin kasta dulumkaas iyo mid lamid ah xafiisyada dowladda ka dhacaan maalin kasta Soomaaliya maqla cabashadiina soo gaarsiiya madasha wallaahi thumma wallaahi diyaar u nahay qaadana meesha ugu sareysan gaarsiinayna magaaladan mooryana hayso jirta Soomaa waa lala dagaalamo waa la baxshay musaabeenta Ethiopiana soo galay maxaa lagu sameeyay waa la bixiyey shabaabaa qabsaday ma ka xoog badan yihiin dadkaan kama xoog wallaahi uma wallaahi wallaahi uma wallaahi wallaahi uma wallaahi haddaysan joojin waa bixinaynaa oo qofka aan sharci rabin muxuu nagula feeri bal dhagaysta qofka aan sharci rabin muxuu nagula joogaa muxuu nagu xukumaa maryaanimo maryaanimo ma ogolin waa diidna maryaanimo annaga sharci in laysku xukumaan rabnaa annagaa ugu horreyn aan nagula xukumo laakiin dulumkan joogtada oo socda ma aqbalayno mana la aqbali karo nafteennana uma qaadayno qof soomaaliyana uma qaadayno ogaada shala markii aan ka hortegaynana waxaan cid nugu soo hanuunisay cid nugu soo garbasho gashimir garaadkeena eedafel alxamdu iyo ilaahay fadligiisa maanta intii waa ka garaad badannahay waa ka aqoon badannahay saaxiibo badan oo aanan aqoonin aan barannay maanta dulmi ma ogolin mana aqbalayn dalkan sharciga uu leeyahay sharcigaasaan rabnaa in lagu kala dambeeyo sharciga ciddi ka baxda horteedaan taagana ha ku talagasho oo maxay shabaab uga duwan yihiin waxay uga duwan yihiin lama arko waxay uga duwan yihiin lama arko kan waa ku soo jargareeyey wuxuu ku yidhi diinta aniga sidaan raba u aamin kanna wuxuu ku yidhi sida aan rabay waa ku soo jargareeyey maxay ku kala duwan yihiin marka maxay ku kala duwan yihiin lama arko labaduna waa qarandiid waana qarandumis waa soomaali diid waa soomaali diid waa midnimo diid marka waxaan leenahay kafa bal ku joogsada meeshiina meeshiina ku joogsada soomaalidu maanta maalintii la baacsi jira ma aha dowladnimada waa laydinkaga faham badan yahay waa laydinkaga faham badan yahay waa laydinkaga xoogaarsan yahay maantana dadku waa soo jeedaan marka waxaan leenahay waxaa taagantihiin maanta caqlidarradiina gargaar bani aadanimo lama gey karo dad dhibaataysan oo soomaali lama gaarsiin karo beledweyne lama gey karo yaa idinka aqbalay cid idinka aqbalaysa ma jirto marka waxaan rabaa walaalihii in aanaan isku khaldamin inta ay sharciga dhowrayaan aan sharciga aan dhowrayna hadday sharciga diidaan annagana waa diidna iyaga waxaan rabaa nuqdo kale in aan uga gudbo ah waxaa la yidhaahdaa xurriyadda iyo xuquuqda waa la soo qaataa laisma sii aniga saraaxatan waa enjoy garayna camalkan sababtuna waxa waaye xuquuq qof qaadanayo oo laga soo dhigaayo oo tuug ah dee tuug inaad ceyrsato wax ka fiican miyaa jirto warqabta tuugada ka daba taga wixii adduunka ugu fiicnaa ugu qaalisnaay rabaa inay qaataan waa xurriyad xurriyaddaada wax ka weyn miyaa jira maxaa uga tanaasuleysaa marka makaa xoog badan yihiin nimanku aan iska dhicinna marka intaasaa noo ballanma asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sheekh shariif sheekh axmed oo ah madaxweynihi hore ee dowladda ku meelgaarka ahayd ee soomaaliya haddana ah ee hogaamiyaha xisbiyada madasha qaran ayuu kaas ahaa oo dowladda federaalk soomaaliya dhaliilo kala duwan u jeedinayay si lamida waxaasna halkaas ka hadlay eh, xasan sheekh maxamuud oo ahaa madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya wuxuuna sheegay in dowladda federaalk soomaaliya looga baahan yahay meel ay ku sheegto sababta maanta xayrada laga saaray tegitaan ku tegi lahay magaalada beledweyne ee hiiraan dayaaradda aan wadannay saddex jeer mase afar jeer mid ka mug weyn oo ka miisaan weyn oo ka culays weyn yaa hortee degtay waa qodob qodobka labaad garoonka diyaaradaha beledweyne yacni meel yar oy biyo uga jiraan iska dhaafa boorka ka kacaya diyaaraddu markay kacayso diyaaradaha ah, intaan joogna kacdaye boorka ka kacaya diyaaraddu markay kacayso muxuu ahay xisaab ma laha edabdarro iyo dulmi iyo beensheeg iyo taswiir abeen aan waxba ka jirin yay ahayday garoonkaasaana iyo intaasaan ah marka dowlad dhan oo hoggaankeedii ugu sarreeyey oo waxaas ku mashquulsan yahay goormay goormay kacay meel tegayay howl qabsanaya adduunyo ay qabanay ya hogaankii ugu sarreeya baa intaa isku tago xafiis isla fadhiiso taleefon qaato hebelow adiga xagga ka waran adiga saandha adiga warkaas u sheeg adiga inta ka bax ku mashquulsan shaqa ladi kuma maqna dowladnimo ladi kagama shaqeeyo dalka dowladow leeyahay institutions dastuuri ou leeyahay dastuurow leeyahay madax mas-uuliyad loo dhiibo dalku aamineynay leeyihiin oo u dhaaratay mas-uuliyadda laakiin shaqada ay haayaan waa taas annagu inaan meeshaas tagnay ahayd waa tagnay saamanka qofka bini aadamka meeshuu tegaya ilaahayaa qadaray saamankeenaa ku qadarnay laakiin geed dheer iyo geed gaaban madaxda dalkaani waxay u fuushi saakay saddex boqoloo kilomitr diyaar tegayso soo noqonaysa inay ku mashquusho oo aanay wax kale wax adduunyadii ay lahaayeen oo dhan ay ka mashquusho wiil yaroo naba sugidda xag ka soo adeeji mid yaroo maxaan ku ihahdaa sibil abyeenka jooga mar been u sheeg mid kaleoo maamul kale oo sidaan been u sheeg waxaas waa waxa muxuu ah meesha ka dhacay waa tagnay magaalada badaweyneaan tagnay dadkii walaalaha ahaay oo dhibaataysnaa waa soo aragnay aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa magaalada badaweyne dadkii joogay mas-uuliyiintii dhaqankii ugaasyadii dadkii aan soo aragnay oo dhan dad aad iyo aad u duuban u heelan inay dadkooda kaalmeeyaan weli dhex taagan dhex cararayo oo maxaanku ihahdaa madax iyo mas-uuliyiinba hadday leeyihiin maamulka hirshabeelle ha ahaado guud ahaan ama maamulka maxaanku ihahdaa ha ahaado eh, gobolka hiiraan ha ahaado ama dhaqanka ha ahaado ama maxaanku dhallinyarada iyo xildhibaanada ha ahaadeeno ama kuwa federaalka ka socday ama kuwa hirshabelle intaba waa la wada taagnaay sidii dalkaa dadka walaalaha ah ee dhibaatadu ay gaartay loo garab istaagi lahaa laakiin de nasiib darradaas kalena dhinaca kale ayay ka taagan tahay madashu meesha wixii u tagtay ujeedada u tagtay iyo waxay ka soo qabatay horena way u sheegtay waa ballan qaaday wixii maanta qabsoomay iyo siday wax u qabsoonama gudoomiyaha madasha ayaa ka hadli doono laakiin nasiib darradaas maanta inay dhacday dadka soomaaliyeedna ay ay mar walba ay taxadir qabaan dadkii mas-uuliyadda ugu sarreeyey waxaas waa waxa ay ka shaqaynayaan ay ku mashquulsan yihiin kan ka hadalsii iyo kan ka warraysii iyo war muxuu ahay ma- baryihii roobku ka da-ay garoonka oo dhiiqadu ay ka jirtay assessmentiga laga soo sameeyey in meelaha lagu wareejiyo la yidhaha maanta waa sidaan maanta waa saan wax biyo ku jiraan haba yaraatee iyo meel qoyan xataa qoyaan xataa biyo iska daaye meel yaroo qoyanoo xataa dhiiqo yar waa la dhihi karaa garoonka garoonka beledweyne ma lahayn diyaarado kuwa aan wadanay toban jeer ka waaweynaa ku degay garoonkuna waa waa waa nin sa- nin saaxiibka maanta wuxuu yidhi garoonka waa waa laga gabagabaysan karay waa laga booraysan karay qofkii biyo la-aan ku dhacdo oo inuu tukado rabo garoonka waa muxuu ahay marka garoonkii sidaas ahay iyo sida maanta wax loo sheegayo ama idaacadaha madaxda qaar ku tirsan waa ula kacay ahayday inna laga soo celiyo ma saasaa la yidhi haye waa iska noqonayna anaa dhahno laakiin annaga annagoo ka anba qaadayno waajibkana saaran iyo xaqa dastuuriga aan leenahay iyo ummadeenna waxa aan u mudannahay ka ay naga mudan yihiin oon u taagannahay ayaan ku adkaysanay waana ku guulaysanay waa tagnay wax culaysa iyo wax riska iyo wax khatar ah oo haba yaraatee meeshaas ka jiray ama ka dhacayna ma jirin magaaladii aan kusoo wareegnay qor bari iyo qoraxsinaan tagnay
kulan wanaagsan aad leena saaxiibayaal maxamed cabdi waare oo ah madaxweynaha hirshabeelle oo maanta warbaahinta ee shijiraad ugu qabtay beledweyne wuxuu sheegay in madaxda xisbiyada qaran ee maanta gaaray beledweyne ay dhibaato ay ku yihiin ee tegitaanka beledweyne wuxuu sidoo kale uu sheegay in ay la xisaabtami doonaan madaxda tagtay beledweyne iyo diyaaradda sidaan waxayna sheegeen dacwad wuxuuna sheegay in dacwad ay ka gudbi doonaan muxuu ahay warar ilaa iyo saakay la isla dhex maraayay oo social mediahana ee, wax badan la soo geliyey dad mas-uuliyiinuna ay soo geliyeen oo la xiriirta safarkii ee, labada madaxweyne ee, ee, hore ee, iyo wafdiga la socda ay ku tageen magaalada beledweyne Een, magaalada beledweyne sidaad la socotaan waxaa ayaamankan oo dhan aan la tacaalayna furitaanka airboorka oo marna xiran markii roobdo marna eh, furan markii uu qalalo xalay een, muxuu ahay sideed saac iyo bar ayaa waxay soo wacay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle oo ii sheegay in wafdigaas uu beledweyne kusoo wajahan yahay maadaama asagoo hadda uu beledweyne joogo anigana hadda xamar aan joogo waxaan u sheegay in muxuu ahaay haddii roobabka ilaa xala da'ayey ilaa fiidkii da'ayey haddii ay muxuu ahaay aysan dhibaato xoogle aysan gaarsiin in aniga iyo ra-iisul wasaaraha naftigeennu aan u soo soconno marka gurmadkaas guud oo dadka loo samaynaa inay berrito oo maanta ah inay maaragtay maasha allah ay barako badan meeshaas ka dhici doonto sidaasaan muxuu ahaay annagoo welwel ka qabna xaaladda eerboorka iyo xaaladda muxuu ahaay ranweyga ayaan ku kala seexannay saaka six lixdii waxaa ii soo diray warbixin aan idila wadaagi doono joint air services muxuu ahay ururka la yidhaahdo oo hawada muxuu ahay informationkeeda lagu wadaago oo dowladda iyo amisom iyo un-ka iyo kulli informationka ay muxuu ahay ay ku wadaagaan waxaa la ii soo diray warbixin ah in lix boqoloo mitir oo ranweyga ah gaar ahaan dhinaca bidix inay biyo fadhiyaan sawiradii waa la ii soo diray inaysan diyaaraduhu ku degi karin oo ay ku simbirirxoonayaan gaar ahaan diyaaradaha waaweyn maadaama ranweygu uu yahay laba kunoo mitir haddii lix boqoloo mitir ay hallaysan tahay kun iyo afar boqol laga yaabaa in diyaaradaha yaryar ay ku degi karaan ama helikobtarada recommendationkaasaa la ii soo diray laba saac iyo labaatan iyo toddoba daqiiqo waxaan wacay madaxweyne xasan sheekh wuxuu ii sheegay inuu erborka ku jiro waxaan rabay inaan la wadaago macluumaadkaas oo aan ihahdo madaxweynuhu eerboorkii waa sidaas annaga naftigeenu istanbayaan ku jirnaa runtii aadaan uga xumahay madaxweyne xasan sheekh si kulul ayuu wuxuu ii yidhi adiga madaxweynea tahay maxaa kaa galay mataqaanaa civil aviation runtii waa runtiis badanaa anigu mataqaanaa howlaha diyaaradaha iyo wixii degaa iyo wixii kacaa iyo kuma mashquulo laakiin maanta maadaama ay xasaasi ahayd wafdiga socdaahuna wafdi muhiima ou yahay laba madaxweyne mataqaanaa hore xildhibaano xaaladda laga dayrinayo safarka uu yahay high profile yacni go-aanka degidda iyo kicinta inaan anigu qaato ayaan go-aansaday waxaan ihi madaxweynuhu waa runtaa laakiin maantaoo kale maaha maanta meeshaas wixii ka dhacay mas-uuliyaddeeda anay ifuushaa anaana go-aankaas qaatay bal aan sugno almiino ilaa shan saac lix saac muxuu ahay inay qalashaaba laga yaabaa runtii xiriirkii aan la samaynay muxuu ahaay dadka dhulka jooga iyo amisom iyo guud ahaan muxuu annaga hirshabeelle dadka jooga xaaladda ranweygu waa soo hagaagaysay laakiin weli recommendationku wuxuu ahaa diyaaradii mataqaanaa weyn inaysan muxuu ahaay aysan isku degi karin macluumaadkii aan air operationska aan isla qaybsannay iyo masajyadii haddaad doontaan waa idinla qaybsan karaa recommendationka ugu dambeeyey wuxuu ahaa foker fifty inaysan ku degi karin oo weliba raran oo wada buuxda madaxweyne xasan sheekh iyo madaxweyne sheekh shariif iyo wafdiga la socda gurmaday u socdeen degaankoodii u socdeen karaamay nagu leeyihiin sababan annaga aan u hor istaagno ama aan u diidno ma jirin mana jirto waxaan doorbidaynay inaan maanta ranweyga baxnaanino berrina ay baxaan aniga naftigaygu hadda berrita inaan baxaan raba beledweyne aan aan aado ayaa ii qorshaysan nasiib darro prime ministerka oo iraaci rabay aan ka faa'iidaysan rabnay berri safar ayuu galabta yahay ma suurtagelayso waxaan rabaa marka wararka social mediaha la gelinaayo laleeyahay hirshabeellaa noo diiday muxuu raadaaraa nalaka dansaday dowladdaa noo diiday kanay ahayd kaasay ahayd muxuu ahay wax jira maaha waxaan si gaara aan uga xumahay baaritaan aan ku samayn doonaa shirkadda diyaaradda iska leh oo runtii si unprofessionala u dhaqantay oo wafdiga iyo madaxweyneyaasha mar walba lahaa annagaa riskiga qaadanayno annagaa riskiga qaadanayno waa ku degi karnaa go-aanka diyaaradu inay dhulka ku degi karto inaysan ku degi karin go-aankaas baylotku iskama leh rakaabkuna iskama leh waxaa iska leh hay-adaha u xilsaaran iyo dadka dhulka jooga oo ka warrami kara xaaladda dhulka ku sugan yahay shirkaddaasu waxay ku xadgudubtay muxuu ahay ethicska iyo professionalismka duulimaadyada wakhtigeedaanan muxuu ahay aan aan kala xaali doonnaa hadda iyo dan diyaaraddii welwel badanayna gelisay inay baxday inay joogto inay soo noqotay inaysan mataqaana soo noqon waa ku wareernay xataa civil aviationku waxay noo sheegeen diyaaraddii inay beledweyne ku degtay in kale inaysan kala ogeyn oo raadiyaasha aysan ka jawaabeen runtii walwalayna gelisay in diyaarad intaasoo mas-uula wadda inay raadiyihii laga wacay ka response ka bixi weyso oo iyadoo indhala degto waxaa kaloo naloo soo sheegay diyaaraddu inay dhowr jeer isku dayday inay ranweyga ku degto dhaaftay soo wareegtay ku soo noqotay riskiga intaas la eg iyo mas-uuliyadda intaas la eg iyo tahlukada intaas la eg shirkadaasaa qaadatay waana kala xisaabtami doonaa wafdiga iyo muxuu ahay iyo labada madaxweyne hogaaminaa hadday nabad ku degeen alxamdulilaahi rabbilcaalamiin annagana kurbadii waa naga degtay laakiin sida ay yeelaan iyo sida maanta waxu dhaceen si laga fiican yahay ahayd wixii su-aalahood weydiinaysiin diyaaraan u ah runtii horta muxuu ahay sidaan kuu sheegay annagu agga xalay sagaal saacaan ogaanay dabcan annagoo kasii welwalayna sida hadda iyadoo iyadoo mataqaana aan ogolnahaaba intaanu dhacday waa fiicneed in wakti nala nala siiyo wafdigaas anigu diyaar garowno xalay sagaal saac in la yidhaha boorsooyinkeennu waa noo xirxirayn horta waa nasiib darre ahayd laakiin si kastaba ha ahaatee muxuu ahay dad kuu soo gurmaday oo kuu socda oo mas-uuliyiin ahaa jiray waxaan go'aansanno culays kasta ha nagu ahaatee inaan qaabilno taas hadda issue ma ahayn inkastoo yacni ma ogtahay soomaalidu isma fiiriso dowladdaa waxaa la dhihi jiray maamul goboleedyada ma ixtiraamto muxuu ahay ma qiimayso meel bay ka soo galaan halkaasay saasay yeelaan waxay doonaan inay sameeyaan haddii nimankii mucaaradka ahaa oo dowladda ciladooda muujinaya hadday hadda ayagii ay ay mataqaanaa ay ay rabaan annagoo dhehayna war diyaaraan idiin nahay war diyaaraan idiin nahay war diyaaraan idiin nahay hadday ayagii wakhtiga fiicanna aysanna siinayn taladii aan siinana aysan qaadinayn maantana mataqaanaa riski intaas la eg darteed ay meesha ku tageen runtii yani arrintaas odayaasha maanta aniga kolley ka filamayn shakhsiyan waxay ugu noqotay fajac laakiin hadda waxaa ka muhiima ayagoo nabad qabay dhulkii joogaan diyaaraddiina waxba ma gaarin dadkiina waxba ma gaarin waxaan leenahay safarkooda ilaahay nabad ha ugu dhammeeyo
madaxda xisbiyada qaran hore ay safarkooda usoo qorsheeyeen marka laga tago inay maanta tagaan halkaas horey safarka hore ay ka baaqanayeen dhinaca roobka uga baaqo weliba idiin soo sheegeen markaas waa noo soo sheegeen waan ogeyn ida naftigeeda wakhtigu ha gaabnaado laakiin haddii wakti emergency aan iskaga jirnaaba annaga go'aanada waktiyo dhowr saacadoodaan mataqaanaa aan go'aanada aan ku qaadanaa madaxweynuhuba markuu noo imaanaya wakti badan ma aanaan haysan dhib ma leh annaga waktigiina loo soo sheego waa fiican tahay dadka inaan karaamaynaan rabnaa inaan xurmaynaan rabnaa inaan soo dhoweynaan rabnaa inay wakti fiican noo sheegaan waa rabnaa laakiin information la'aan hadda markii la yidhi diyaaraddii kuma digi karto beledweyne ra-iisul wasaarahan wacay waxaa lala hadlay qaybta kooyo labaatanaad inay bal almiina dhuusamareeb ku degaan ama guri ceel meeshaas ciidan loogu diyaariyo ciidan halkaas ka soo wado intaasoo dhan waxaan samaynaynaa mataqaanaa planning aysan ayagu aysan aysan muxuu ahay aysan ka warqabin sababta oo ah mas-uuliyaddii annagayna fuushaa hadday dhuusamareeb ka degaan oon lagu sugayn waa dhibaato hadday guri ceel ka degaan waa dhibaato hadday beledweyne riska ku galaan waa dhibaato hadday xamar mataqaanaa ay ku go'doomaan waa dhibaato yacni meel ay noo reebeen oo ay noo reebeen oo aan u sikanno ma aysan jirin waxaas haddii aan ka tasha lahayn oo si niyad wanaaga ayaguna siday rabaan ay noogu sheegi lahaayeen annagana taladeena ay qaada lahaayeen waxaasoo dhibaatahu ma dhaceen eerboorka alxamdulilahi rabbilcaalamiin wuu qallali lahaa haddaba mataqaanaa riskiba ha lagu dega laakiin waa lagu degay birrina wuu kasii fiicnaan lahaa annaga dhammaaba isku wada raaci lahaynba horta dadka waa arkay arrimahaas waa arkay dadka muxuu ahay madaxweyneyaasha ay hogaaminayaan iyo madaxweyneyaasha naftigooda dad culummaaha ku jira ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu dhahay walaa yajrimannakum shana'aana qowmin calaa alaa tacdiluu yacni rag iska celi iyo colaadad rag kale u qabto cadaaladdiiisan kaa tegin waxba kama jiraan arrintaas wax ka jira oo ilaahay abuurta ma jiro waana ka xumahay in dad dhibaataysan oo biyo ku jira oo gurmad loo loo loogu socdo inay si la siyaasadeeyo bisaraaxa labada madaxweyne ma aysan dhihin saas laakiin xildhibaanaa yidhi mas-uuliyiin kalaa tiri inay dhahaan warkaas annagoo saas ugu heelan oo ay intaas ay ka raadiyaan mataqaanaa political points nasiib darrada waddanka haysata waay gurmadka fatahaaddu wuxuu ahaa saddex fays fayskii koowaad oo ah baadigoobka iyo ugurmashada iyo soo badbaadinta dadka ama ay biyuhu go'doomiyeen ama meelal aan la geli karin ku jira waa noo dhammaaday wixii dhinta waa dhinteen allaha u naxariisto wixii dhaawaca ilaahi ha u booga dhawo fayskaas waa dhammaaday waxaan hadda ku jirnaa fayskii labaad oo ah samafalka xagga cuntada xagga biyodhaaminta xagga hooyga xagga daawada xagga magaalada nadiifinteeda xagga dadkii guryihii inaan meeshii ku celinno ceelasha kolorin in lagu shubo magaaladii magaalo lagu noolaa karo inay noqoto biidni illaahi tacaalaa usbuucan ama usbuuca dambe waxaan rajaynaynaa xataa fayskaas naftigiisa inuu noo soo dhammaado kadibna waxaan bilaabi doonnaa fayska saddexaad oo ah dibu kabashada oo aan markaan dhinac walba ka fiirinnay aan u baahannahay in shan mashruuc oo arrintaas wax looga qaban karo in la fuliyo koow airboorka waxaasoo dhibaatahu ay ka dhaceen maadaama magaaladu muxuu ahay magaalo mataqaanaa dhinac ka go'doona ay tahay meesha keliyahoo oo oo samafal looga samayn karaa horta ay tahay airboorka iyo halkaas jidoo noo furan airboorka in laga shaqeeyo waa mashruuca noogu koowaad deeqbixiyaal fara badan iyo dowladda iyo mataqaanaan aadaan ugala hadalnay rajo fiicanna waa kaleenahay maxamed cabdiwaare oo ah madaxweyne hirshabelle ayuu kaas ahaa kula wanaagsan ee leenahay xulashada waraasada ayaa dhegeysanaysaa raadiyaha xadadana waad nagala socotaan saaxiibayaal baarlamaanka hirshabelle ayaa qalilaan ka muujinaya waxayna sheegeen dowladda federaalk soomaaliya ay ku qaldan tahay in dad wada gargaar bini-aadinimo in xayraad la saa islamarkaasna arrimo siyaaseed xayraad loo saaro xildhibaan cabdiraxmaan maxamuud oo ka madax xubnaha baarlamaanka ee hirshabelle oo caawa qadka telefoonka igu warramay ayaa sidaani warbaahinta la wadaag soomaalidu hadda culayskii iyo dowlad la-aantii dhowrka sana aheed iyo is-eedeedkiiaad xoogaa waxaad moodaa inay ku wada lug leeyihiin ama ay aragtideedu u badan tahay meeshaan niman mas-uuliyiintii hore madaxweyneyaashii hore oo dalka soo maray ah ayaa soo aaday waxayna u soo aadeen dhibaato ka dhacda meeshaan fatahaad biyo ah shacabkii ay barakaceen ay dhibaato dhibaato aada u weyn ay ka dhacday gurmada ee soomaalidu soo gurmatay ama gudaha soomaaliya ama dibadda ah ka timid ayay kamid yihi ka mid ahaayeen dadkuna waa dadkoodii dalkuna waa dadkoodii waa usoo gurmadeen sidaas bay kusoo baxeen ay ku yimaadeen beledweyne lagu soo dhaweeyey wax dhiba huna ma jirin oo saas waa gartay markay kasoo baxayeen muqdisho in ka badan laba saac ayay ku xayirnaayeen garoonka diyaaradaha aadan cadde ee muqdisho dowladda federaalk soomaaliya ayaan u sabeyn ka dambeysay xayraadda la saaray sidee kuula muuqataa in dad gargaar wada oo dad dhibaataysan gargaar u wada in la xanimo ama meel lagu xajoojiyo wallaahi horta niyow waxaan idiin sheega warkaas waa maqlay xogaha hirshabelle xitaa saame inuu ku yeeshay balse garoonka ku yaala beledweyne roob yari markuu yimaado wuxuu noqdaa diyaarad kuma soo degato wuu qoyaa dadka in badani waxay u nisbaynayaan roobkaas oo roobaa ku daxarayna wax yaroo roobaa ku day magaalada dadna waxay u nisbaynayaan dowladda federaalka ayaa u diiday inay ka soo degaan anigu wax xoga oo dhab ah hadda kama hayo federaalka balse madaxweynaha hirshabeellaa ka hadlay waxa uu asbaab uga dhigayna waxay heeday roobaa ku degey wax weyn ma ahayn federaalkuna inay xoogaa caburiyaan dadka mas-uuliyiinta ee lamid ahaa ee madaxweyneyaashii hore ee xilka kala wareegay ayaga ay xilka kala wareegeen inay dalka gudihiisa ku caburiyaan ma ahan amay dibadda ku caburiyaan waayo karaamay leeyihiin sharafay leeyihiin ayaga hadhow waa la ixtiraama inaan la ixtiraamo oo ummadda soomaaliya ixtiraamto mas-uuliyadii ay soo qabtay ay ku ixtiraamto ayaa la rabaa oo shacabku ixtiraamaan ay dhowraan sidoo kale in loo ixtiraamo kuwaan ayaa loo baahan yahay dadkuna waa dadkoodii dalku waa dalkoodii diintu waa diintoodii in ay ilaaliyaan ayaa loo baahan yahay waa gartay soomaaliyana maanta fara taagtaag uma baahna oo dalkii soomaaliya uu gacan ka bax joogo oo soddon sano burbur la ahaa ee badaheenni la haysto oo laysku haysto biyaheenni oo laysku haysto dalkeenni oo dadkeenni kala taagan yahay ee badaha lagu baaba'ayo ee bixirka lagu baaba'ayo ee dadkii shabaab dadkii laaynayo oo amnilaanula jirto oo wadda la maraa'aysan jiray gobolba gobol uusan tegi karin dadna ayna gobol tegi karin tuulo tuulo u gudbi karin oo dhibaatadaas ay ka jirto ma ahan wax meenar ah oo yaroo shaqaaqo ah in laysku xaxagta maahan marka waxaan soo jeedina in mas-uuliyiinta soomaaliya oo dhan ay u wada jeestaan dhismaha dalka amniga waqti dalka waxqabadashada dalka wafdigii gudaha maanta iyo yimid dibadda ay ku ee, tahay.
beledweyne waxay dib u laabteen muqdisho waxaana halkaas ay ka sheegeen in dowladda federaalka soomaaliya meel kasta u dhaqaaqda lugaha ay ku dhegan tahay islamarkaasna maanta ay suurtogeli weysay in gargaarkii lagu talagalay dadka dhibaataysan ee beledweyne ku barakacay fatahaddii ka dhacday ay gargaarkii ugu talagalay ay gaarsiin waayeen dowladda federaalk soomaaliya ayaan sabab uga dhigeen
Ee, hadday wax ka jiraan een, waxaanahay nin weyn een, muslim ah mudakir ah waxaanan xaqiiqo aan u haydin waa jirtaa inaan ihaahdo oo aanan horjoog ku ahayn oonan markhaati buuxda aanan ka ahayn ma kari karo horta laakiin haddii ay jirto wax fiican kuma aha dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda waa gartay Ee, marka waa hadday jir- waa hadday jirto maxamed cabdi waare lafteedu wuxuu yidhi waxaan eh, dacweyn doonaa ama aan meesha ka saari doonaa eh, diyaaraddii maantay ee xasan sheekh maxamuud iyo shariif geysay balwen oo dacwad ayaan ku ogi doonaa
Een, horta een, madaxweynuhu eragaas anagu hadda ah, uma arko Ee, sharciga adduunka wuxuu ka qabo waa la fiiri doonaa ama duulimaadka laakiin madaxweynuhu wuxuu leeyahay een, wakiil uu leeyahay wasiiruu u leeyahay een, wasiir ku-xigeen uu leeyahay agaasimuu u leeyahay maareeyo u leeyahay een, saadaasha hawada marka asiga maba ahaynba een, asiga wax quseeyaba ma ahayn wax wasiirkii ka xigo wasiir ku-xigo ka xigo agaasimo guud ka xigo oo maareeya ka xigo oo tiknikishigii kale uu kasii hooseeyo ayay aheeday marka ma lahayn madaxweynuhu in uu ka hadlo marka een, xoogaa waxaa loo qaadana markii asiga hadalkiisii een, in ay ku jirto ay xoogaa inay ku dhex jirto aad moodaysay inuu ka hadlo ma ahayn markii hore inuu ka hadlo ma ahayn waayo diyaaraddu markii airportka muqdisho ay ka soo duurayso saadaasha hawada amisom xidhiidinaha jirta kuwii kale soomaaliya jooga wasiirkii quseysreer shabeellaha jooga mare ee loo magacaabay ee garoonka diyaaradaha ee, galabweyne ayaa jira waxaa jira ee, gobol rutoray leedahay ku-xigeynay leedahay tali amniy leedahay waxaasa xogtaasoo dhan laga helayaa diyaaraddu markaas ma soo degi karto iyadoo dad wadan aysan soo degi jirin Waa marka gartay, hadday marka- wada siyaasadaysan yihiin waa gaar laakiin een, xalayna meesha roob yar waa ku da-ay
waa gartay Wax marka madaxda waliba xisbiya jiraan.
siyaasadeed waxay leeyihiin eh, sodaalkeena siyaasad ayaana lakugu diiday in balweyn aan ku tagno oo aan si qasab aan ku gaarnay Eh, dowladda federaalka iyo hirshabeellena waxay leedahay eh, roob ka da-ay garoonka diyaaradaha balweyn ayaan uga codsanay inay joojiyaan safarkooda ay kusoo aadanaayeen maantii eh, balweyn marka labadooda markaad fiiriso hadaladooda kee sax kula egya
wallaahi horta een, ee, warka madaxweynaha iyo diyaarad diyaaraddii soo degtay iyo oo kacday haddana midda airportka kiilay waftigii beledkay galeen mas-uuliyii beledkay galeen shacabkoodii iyo dadkoodii iyo siyaasiyiintii intay la kulmi rabeen lasoo kulmeen waana laabteen oo waa baxeen waa gartay marka bacdama ay saas ay dhacday oo roob diyaarad laga eliyaa aysan uusan jirin meeshii waxaad moodaa xoogaa in intifaala ka muuqdaan Een, ee, waxaa la sheegaya wax uu ka jiraan laakiin waxaan leeyahay war haddii ee, isku dugaal iyo humaag badan iyo wax yaroo mugdiya la arko waxaa ka weyn dhibaatada dalka taalla waa wax yar in dowladda federaalka mas-uuliyiinteedu ay arkaan mas-uuliyiinta kale ay arkaan ay tooshash dheedhe ka daba qaataan waxaa ka fiican in ay yihaadaan waxyaabaha kaleeto ee mucaaradka ah ay ee, ay yihaadaan isusoo xalliya dalka soomaaliya wixii ka jira soo xalliya nala arka nala jooga inay yihaadaan ayaa mas-uuliyiinta federaalka u fiican
waa gartay marka intaan- mucaaradkana in ay arkaan mucaaradku dalku maanta siduu yahay ay ayaguna geed fariistaan ay yidhaahdaan dalkii iyo dadkii maxaa u dana ay yidhaahdaan oo caqliga mucaaradka laysku gelinaha ama manfacaadka mucaaradka laysku gelinaha loo wada jeediyo soomaaliya sidii wax looga qaban lahaa xag amni xag dibadeed xag xag eh, dhaqaale xag amni oo saakay eh, waddo waddo u gudbaysa aysan jirin garoonka meel lagu xiray maanta mas-uuliyiintan ee horey xilka uga soo qabtay dowladda federaalka ee ma loo qaadan karaa in hadalka maxamed cabdi waare uu yahay qasab ka yimid dowladda federaalka ee ah inuu joojiyo ee safarkaasi islamarkaas uu ku guuldareystay kadibna ay qasabtay inuu ka hadlo oo yidhaah waxaan xanabaa saaran ama dacweyn doonaa diyaaradda keentay wafdigii hogaaminaya aniga eh, horta madaxweyne ani- madaxweyneygu waa madaxweynehaygii runtii bini aadankuna madaxweynaha federaalka madax- ra-iisul wasaaraha madaxweyne goboleedyada bini- waa bini aadan oo defish ayaa ka dhici kara qaladaa ka dhici kara xoogaa marka waxaad fiiriso waxaad moodaa in xoogaa ay ka muuqato inay wax ka muuqdaan waad moodaa ka yimid dowladda federaalka waxaa dhanka dowladda ka yimid eh, hadalka maxamed cabdiwaare ka muuqday eh, maxay noqon karaan wallahi waxaan moodaa xoogaa culays ka soo sufuulay dowladda federaalka xaggiisa wax ka yimid oo kasoo ifleeyin ayaa ka dhex muuqda hadalkiisa waayo haddii wada shaqaynta isku tartiibka dadnimada wax isku sheega isisaxa hadday i- dadnimada dhabta ay wada tahay maxamed cabdiwaar madaxweynaha hirshabeel waa u dhihi karaa war madaxweyne waa madaxweyneyaashii kaleetuu dhihi karaa ee dooda intaan dhan ama wuxuu dhihi karaa saadaasha hawada kala xidhiira arrintaas aniga wax lagu haydigelinina marka wax aad loo sii buubuuriyo oo weyn oo caqabad ah oo dadka wax u dhibaya oo dalka wax u dhibaya ma ahan hadday federaalka tahayna ma ahan hadday madaxweyne dowlad goboleed tahayna ma ahan nimankaa socday waa mas-uuliyiintii dalka madaxweyneyaashii dalka isaga horreeyey Een, waxayna u socdeen wax kale uma socon dulmi kale uma socon naxli uma socon gurmad kale ee walaalnimay u socdeen dadkoodii ay ka dhasheen ayay u gurmanayeen waa gartay Wax laga gurmadkii soo haddii bax- loo wax- diiday inaad eh, meesha ugu talagaleen ay gaarsiiyeen soo ma moodo in caqabad ay ka dhalan karto oo iska hor imaan karta siyaasiyiinta ee dowladda federaalka ka aragtida duwan iyo dowladda federaalka iyo xubnihii federaalka qaybta kaaba hadday bajir ay ka timid federaalka ay ka timid arrintaasu federaalka ay ka timid ma aha dadnimo waa caqabad ma aha mas-uulimaan leenahay dad u socda dadkii iyo dalkii ay ka dhasheen oo dhibaata ka dhacday ha ka yimaadaan kismaayo ha ka yimaadaan baydhabo ha ka yimaadaan garawe ha ka yimaado hargeysa ha ka yimaado puntland ha- meel kasta ay ka yimaadaan dadka soomaaliya waa isku dad waa walaal waa eh, dad yar oo ahal ah oo ilma adeer wada ah cid kasta oo soomaali cid ah u gurmanaysa dad u socda oo gurmadka u socda haddayba ay dhacday ayba jirto ay war ka soo celiyay ma ahan waxa waa waa arrin qaal ah waa arrin federaalka mas-uuliyiinta qaaladku ah
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
dadyo qubayu ka tegi ee qaadir xallilay qaybii uu naga xarfumay intay qaateen kulliba dadyo qubayu ka tegi wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku sii qurxiyee weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiriyo qisaasaha ahaa qiriyo qabriga la iskeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
xulasho warashada ayaa dhegeysanaysaan raadiyaha aadan aan nagala socotaan saaxiibil qeyb gudoomiye barnaamijkaasi soo gaarnay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyr ayaa maanta u safray dalka faransiiska uga qaybgalayo shirka sanadlaha ee madasha nabadda baaris oo soconaya nofembar koob iyo tobankeeda saddex iyo tobankeeda madasha nabadda baaris oo ah kulan sanadada caalami ah ayaa looga hadlaa xalhulida dhibaatooyin ka jira daafaha caalamka shirkan sanadkan waxaa ka qaybgelaya madax ka kaa socota dalalka caalamka iyo hay-adaha caalamiga waxaan ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre kulan ducodiya uu la qaadan doono qaar ka mida madaxda kala duwan ee kasoo qaybgalaysa shirkaasi dhanka ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa safarkiisa faransiiska kadib waxa uu tegaya magaalada brussels ee dalka beljimka uu kula kulmayo hogaamiyaha midooda yurub socdaalka ra-isul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ee midooda yurub ayaa qeyb ka ah dargelinta ajendayaasha horumarinta qaranka iyo daalada lagu jiro caafinta daynta lagu leeyahay qaranka soomaaliyeed qayb gudmay barnaamijkaasi soo gaaran waxaad ku soo dhawaataan kalamaan waxaa la yidhi gabay lama niyeystee markaad layf u tirinayso waa inaad sidii webi fatahay cidaha jiirtaaye gurmadna ay u baahdaan waxaad faraha saartaaye aqoon-yahana gabaygaagu wuu kaa dhigdhigayaaye xogtii kaa qarsoontiyo wixii aadan garanayna inaad mala awaashaahi way kuu bannaan tahaye qarandumisna uma baahnid iyo koox mucaaradahe dowladdood ku taageertid baad ku cayilaysaaye abwaan qaranna waad noqon kartaa maalin gudaheede xilku waa balaaye ninkii jaga yar loo dhiibo wixii loo ballamay iyo shaqada kuma dhaqaaqaane ammaan lagala daalay rabaan maalin iyo leyle madaxduna waxay necab yihiin ruux dhaliil badane ha yeeshee markii uu taguu dib u jeclaadaaye asagoo mucaarada haddaad aragtid waa yaabe intaasaan ku soo koobaya yaanan sii badin war waxaasi gabay maahane anaa xala ku riyoodo madaxweyne farmaajo gabyeeya war su'aal ma weydiisi marka waan koraa maroodiya marjaha maalin caddeemasdhay war gabaga dhaga idiin sheegayna dhegaysta ha nagu degdeginine xilkii sare haddaan haysta iyo xoog wadaniyiina xisbiyiin midow yeelatiyo duul isxulufaystay iyo xayn mucaarada warkood ima xanuujaane hadday ugu xumeeyaanna waan soo xirxiraya aryaanaha adduunyadan laysma raaciyo ninba mugow taallada koraa mugna waa ka dega hadda ka horna nimaa nin yidhi adaa talyaaniga tege toka birtoko mataqan adaa talyaaniga tege toka birtoko mataqan abdulow talyaaniga walmakugordaaso oo dhegansoyniyow dumaana atee ooja meew eri waan weyn lijeede geegna ani le berna adi leh armaday isaaqow naga tag talyaani mayku hadlaaya waa ii koobe war waa qalade kalki kosanon torbaare faydiritare non bambina yorowe warwar ma haysiine maanta madaxweynayaashii hore cabbaaraa garoonkan dhal ku canaaday yidhaahdeen dal dawlan taliyaasoo warjaykaas eh waa nigla horeeya maa la yidhi xalaa roob beledweyne ka daa maa la yidhi yaa ma garoonkiyaa dhiiqaahaa la yidhi ma diyaaradii baa tiri bixi mahayo diyaaro adleys weligee ma maqlin war dad maranaatiina warka naga suga markii garoonka saacada lagu hayey kadib waa baxeenaa la yidhi haddana hawadaa kala walee ka dhacdaa la yidhi haddana waa soo noqdeenaa la yidhi markay balcad soo marayaanna kala wareegaa la yidhi haddana kala wareeggaas dhanbay beledweyne ka degeen qababay ka dhirgeen diyaara iskaga raaxaysanayeen warnamiyow maysiin lahaa safar masaakiin walow kaana suldhaanga leeri madiwiiniyaalkiino lidnago hatana lahnago hatana lidnago dhiidi maaha mada isaaqow dal dawlad le wu hadalahayda war mada isaaq suldaankii caleemsaarka axmed madoobe ka qayb geli oo lafda garan u xirti ma sii daay war suldaan wasaaradda maaliyaddu canshuur oo ururiyaaye beenta iska dhaafa mana la arkee suldaan lama arka beel anaaba arkaya isagoo kaamgolay dhex rorgee war waxaa bajaajyada naftu keena ma asaga war mareeya hay-adda duulista hawada wuxuu yidhi madaxweynayaasha annagu maanan celin laakiin diyaaraddan waxaan siina warbixin in garoonka roob ku dacay marka waxaan la yaabanahay hadda ka hor markay kismaayo aadayeenna waxaa la yidhi diyaaraddan waxaan warbixin ku siinay inay isdiiwaan geliso ee madaxda maanan celin marka diyaarad kastooo nimankaani raacayaan maxaa warbixin loo siiyaa war waxaan ma taqaaniine ha ku wareerinina siyaasadaa la yidhaaha arrin siyaasad ma taqaanida waxaa hore loo yidhi how majaa abeesa meel kaaley umuulax muulax leeyihiin majaa abeesa meel kaaley umuulax muulax leeyihiin araada madaxweynayaasha beledweyne waa tagayn la leeyahay madaxweyne waara gareen ma soo dhoweeyeyne war naga tag madaxweyne ku-xigeen hirshabel cali guudla baa soo dhoweeyey warray adinkoo dhammi siyaasad ma taqaaniin anigaa ku wareerayna dhegaysta waxaa la yidhi ilaahii sarreeyow waxaad nugu samaynayso annagaa sal iyo baar iskale sababahoodiiye dembiyadii horeon suubsannaa qoorta noo surane aniguna ma saadaali jirin hawl siyaasadahe hase ila saxnaatee middaan sannadkan taageeray saddexdii tillaababa mid bay marinka seegtaaye hadday saa ku sii socoto oon madaxdu seetaynna soomaalida inaan siri jiraan la igu suurayne sumcaddii gabyaaguna inay suusho wow halis
midbay marinka seegtayanqanqanqanqanqan aad naga ilowda war nimankan waa nacay anigu siyaasaday ku waasheen waxa beledka ka jira warba kama hayaan isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir ayaan soo booqday walaashee cambare adiga faalmaa ku qabatay isbitaalka banaadirna maxaad ka doontay
war faalka ka murixe i dhegayso allahna gaarsiiye isbitaal banaadir dib u habeen wanaagsan ayaa lagu sameeyey isbeddel weynna waa ka muuqday waxaanan ogaaday in gabdhuhu ragga ka fiican yihiin gabadha wasiirka caafimaadka ah fawsiya abikar iyo gabadha isbitaalka agaasimaha ka afartuun shariif howl fiicanay qabteen war siyaasadaad ka hadlaysaan abwaanqadar olaad hadda ka hor wuxuu yidhi dubnad inay siyaasadii tihi iyo dalab la dheelaayo intay laba ul iyo diir ahayd dayr ku kala ooday maxay laba dab iyo gaas ahayd dib u walaalaysay war had walba meeshay gashaa siyaasadda looga dabagalaa aryaadhahay walaal la yidhi siyaasadu saaxiib joogtaa ma leh dan joogta ahayd leedahay xaa idinku dhacay
way mahadsan yihiin saaxiibada xubinta kalaman barnaamijkan dad si caawa ku dhigay waxaan kaga tegay heestan tan iyo kulan dambe saaxiibadana dhegaystanayuu habeen wanaagsan
Somaliland. Somaliland. Somaliland garadlay garashada kallitay kaygeyga oo xura gumaysiga ka jecelay Somaliland Somaliland Somaliland kanta garo godobteeda maqan iyo kashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku qodobtaay godobteeda maqan iyo kashigeeda moogaay godkii lagu ridi lahaa gacmaheed ku qodobtaay etimira goyay gocandana abuuray gedka ruuxa wadayo gardarada u hiishay goodayoo ka noqotay gulubkiyo colaadiyo gaajadiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabdegii asaga geetimira goyay gocandana abuuray gaska ruuxa wadayo gardarada u hiishay goodayoo gam noqotay gulufkiyo colaadiyo gaajadiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabdegiyo asaga hubaaba weeyaan warkaygeen gurmo soomaalaay gurmo gilgilo ku socokoonka gurmo xumaha ka gur nabadda guddoon umaysiga diid gayga difaac garbaha isqabsada gacankaaga duur gurmo Somalay, Somalay, Somalay, Somalay garadlay, gesigeeda logay, gurbodka iyo dumarkiyo gurtideeda layay, Somalay, Somalay, Somalay danta garo. Somaray, Somaray, Somaray, Somaray garadlay, gesigeeda logay, gurmadkaiyo dumarkiyo hurtideedaan layaay somalay somalay somalay dantaagaro dhaxal kala irdhoodiyo ogolaysi jeceley golayaal bilaashiyo garwaabeeno badane dhaxal kala irdhoodiyo gogolaysi jeceley golayaal bilaashiyo garwaabeeno badane geeleeda oo dhalay godob maran ka sidatay gacma horsi badane gaadiidki nacabkay goodayoo gal noqotay ee gurubkiyo colaadiyo gaajadiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo garabtegiyo asagaa geeleeda oo dhalay gorob maran ka sidatay gacma horshi badane gaadiidki nacabkay goodayoo gam noqotay ee gulubkiyo colaadiyo gaajadiyo dhibaatada goormaad ka bixiyo gardegii asaga kubaaba weeyaan walkayge gurmo soomaalaay gurmo dilgilo ku soco koonka gurmo xumaha ka gur nabadda guddoon kumaysiga diid gayiga difaac darbaha isqabsada gacalkaaga dhuur gurmo